halkaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda k a l y f m codka bulshada soomaalida maraykanka sidaad nooga barateen maalin walba ama maalin dhaaf inaan idiinsoo gudbinno warbixintii ugu dambeysay ee kasoo baxda waaxda caafimaadka gobolka minnesota iyo heerka uu marayo cudurkii caabuqa ee coronaviruska ayaa maanta oo ay bishu tahay bishii labaad labaatankeedii labadii kun iyo labaatanka iyo kowga ahna maalin isniina waxaan idiin haynaa warbixintii ugu dambeysay oo aan ka helnay waaxda caafimaadka gobolka minnesota maanta waxaa shir jaraa'id qabtay gudoomiyaha waaxda caafimaadka gobolka minnesota jan nolcom iyo agaasimaha cudurada faafa chris elsman waxayna kaga hadleen dhowr shay oo aada u muhiim ahayd oo warbaahintuna ay su-aalo ka weydiiyeen warbixinta ayaa ku bilaabatay sidatan waxaa cusub ayay yidhaahdeen oo lagu soo daray meelihii laga qaadan jiray talaalka ama talaalka laga bixinayay farmashiyaha ama dukaamooyinka hiv-ga loo yaqaano farmashiyayaashooda ku yaala iyagoo noqon doona meelo ay dadka lixdan iyo shanta sano jira iyo ka weynba ay ka qaadan karaan talaalka ama ballama ka samaysan karaan si loogu dadaalo in qof walbeeto oo da-daasa uu heli karo mustaqbalkuna ay tahay dhow in dadka caadiga ee bulshada degan gobolka minnesota marka loo fasaxo ay noqon doonto inay ka qaataan talaalka sidoo kale waxay ka hadleen xaqiiqda ah in maanta la joogo dadkii u dhintay cudurka coronaviruska ay geerayaan wadanka maraykanka oo dhan shan boqol oo kun oo qof waxayna tiri waa xaqiiq aada wax looga naxa ah inuu cudurku sidaa dilaa u yahay iyadoo ay sheegtay inay dhib weyn ay tahay waxyaalaha ay ay zaaid kuga sii hadleen oo aan sii tafafdiri doono waxaa kaloo ka mid ahaa in ay jireen dib u dhac ku yimid talaalkii ay ka helayeen dowladda dhexe ee qeybta federaalka ah iyadoo taasi ay keentay cimiladii qabowga ahayd iyo qaboobihii ka dhacahaya gobolada koonfureed ee maraykanka gudoomiyaha oo agaasimaha agaasimaha qeybta cudurada faafa ee gobolka minnesota chris esman ayaa sheegtay inay jireen agabkii iyo talaalkii ay ka helayeen inuu dib u dhacay dhowr beri laakiin ay hadda rajeynayaan inay sidoodii hore kusoo laabtaan oo wiig sidii ahaan jireen wiig ka hor sidoo kale waxay tiri dib u dhaca wuxuu ka yimid talaalka qeybta loo yaqaano ama hay-adda midka ay sameeyaan moderna kaasoo aan rajeynayna bay tiri in dhowrka beriga soo socda aan wada helno intii dib nooga dhacday waxay tiri oo kale nagama lumin wax aan heli lahayn oon weynay wuxuu keliya uu ahaa wuxuu ahaa inuu dibudhac ku yimid waxayna sheegtay in wiigan iyo weegaga soo socdaba noqon doonaan wiigan aada iyo aada u mashquul badan iyadoo hadalkeeda sii wadata gudoomiyaha agaasimaha waaxda cudurada faafa ee gobolka minnesota chris elsmans waxay sheegtay in dadka ku laabanaya meelaha jirdhiska ama jiimka loo yaqaano ama jirka lagu dhiso loo baahan yahay inay feejignaan zaa'ida sameeyaan iyadoo ay sheegtay inay jiraan dad da' weyn ama dadka lixdan iyo shanta ka weyn qaarkood inay dib ugu laabteen kuwaasna ay kasoo gaari karto in caabuqii ama cudurkii umar labaad ku dhaco iyadoo sheegtay in dadka dhallinyarada aysansa war isku haynin marka waxay ku celcelisay in feejignaantaas la geliyo iyadoo la sameynayo in qof walbaa oo jiimka galaya ama meesha jirdhiska jooga in uu afkiisa daboolo iyo sankiisaba sidoo kalena qalabka ay isticmaalayaan oo ay jirdhiska isticmaalayaan hadday noqon lahayd kuwa lagu ordo iyo kuwa kaleba ay mar walbeeto nadiifiyaan si aysan u noqon meel cudurka laysaga faafiyo su-aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa su-aal ahayd in macalimiinta iskuullada wiigii hore waa tii gudoomiyaha gobolka uu yiri waxaan rabaa in iskuullada dib loogu laabto bisha soo socota sideedeeda ardayda dugsiga dhexe iyo dugsiga sare su-aasha la weydiiyey gudoomiyaha gobolka minnesota ayaa ahayd ma laga yaabo macalimiinta oo idil inay talaalkii wada qaataan ka hor bisha sideed bisha soo socota march sideedada waxay tiri sidaan jecelnahay haddeertaan warbixinta aan hayno waxa weeye boqolkiiba shan iyo labaatan macalimiinta iskuullada waa la talaalay waxaan rajeynaynaa inay nambaradu sii kordhaan waxaana laga yaabaabay tiri inaan markaas joogno heer fiican oo aan warbixinadii ka siin karo in ugu dhowaad dad badan ama macalimiin badan ay qaateen talaalka caafimaadka waxay kaloo ka hadashay in dadaalkii ay ku bixinayeen talaalka caafimaadka uu heer wanaagsan marayo iyadoo ay sheegtay inkastoo dhowrkii beri uu dibidhac yar ku yimid laakiin hadda marka loo fiiriyo bulshada degan gobolka minnesota ugu yaraan boqolkiiba saddex iyo toban dadka degan bulshada inay qaateen talaalkii iyagoo faahfaahiyey oo yiri waxaa jira toddoba boqol konton iyo sagaal kun toddoba boqol iyo afar iyo toddoban qof oo qaatay khidmadda koowaad iyadoo ay jiraan saddex boqol konton iyo lix kun sagaal boqol koob iyo toban qof oo qaatay khidmaddii labaad taasoo ka dhigaysa in eh, isku dardarkooda ay milyan iyo kore usii dhaafeen halkii milyan waxay sheegtay waxaa jiray meelo kilinikya oo ballamadoodii dib u dhigay kuwaasna waxaan rajeynaynaa bay tiri in dib loo furo si talaalka markaan herno hore looga bilaabo dadka talaalka qaatay waxaa ugu badan dadka da-doodu lixdan iyo shan sano ka weyn tahay iyagoo ay dadkaasi dhan yihiin saddex boqol konton iyo sideed kun boqol soddon iyo sagaal qof oo ah dadka lixdan iyo shan ka weyn oo qaatay khidmadii koowaad iyo tii labaadba waxaa ku xiga dadka da-dooda u dhexaysa sideed iyo toban ilaa afartan iyo sagaal kuwaasoo iyaguna qaatay laba boqol konton iyo kow kun sideed boqol konton iyo kow khidmadood oo talaal ah gruubka dambe waxa weeye waa dadka ka shaqeynaya xarumaha caafimaadka meelaha dadka waayeelada lagu hayo iyo dadka ah dadka lagama maarmaanka ay shaqadoodu ahayd inay caawiyaan ama wax ka qayb qaataan sidoo kale waxay tiri waxaan ku jirnaa heer wanaagsan talaalku markuu hore nooga yimaado waxaan awoodnaa in saddex beri gudahood ama laba beri gudahood dad lagu siiyo iyadoo tiri hadeertaan eh, isbitaalada iyo xarumaha laga qaybinaya talaalku waxay wax ku bixiyaan boqolkiiba siddeetan iyo sideed markay hore ka helaan waaxdu sidoo kale warbixintu waxay ku sheegtay in maanta laga helay cudurka talaalka dad gaaraya shan boqol lixdan iyo kow qof iyadoo sheegtay ah, inuu hoosu dhac u yimid ayna aada wanaagsan tahay waxay u jeedaan sida aan warbixinta idinku siin jirnay siduu cudurku u bilowdayba wuxuu ku dhacay dad gaaraya afar boqol toddobaatan iyo sagaal kun shan boqol sagaashan iyo kow qof oo ah dadka degan gobolka minnesota siduu u bilowday dhimashada xaggeeda maanta waxay tiri waxaa u dhintay cudurka caabuqa coronaviruska hal qof iyadoo dhimashada marka la isku dardaro siduu caabuqu u bilowday ilaa hadda gaarsiinaysa lix kun afar boqol soddon iyo saddex qof dadkaa dhintay waxay u badnaayeen afar kun soddon iyo sideed qof oo kamid ah ama boqolkiiba lixdan iyo saddex waxay ahaayeen dad waayeelo ah oo ku noolaa xarumaha caafimaadka ee dadka waayeelada lagu hayo sidoo kale warbixinta ugu dambeysay ayaa ahayd uh, inay isbitaalada ugu jiraan cudurka coronaviruska dad gaaraya laba boqol soddon iyo shan qof Eh, iyadoo sidoo kale afartan iyo sideed qof oo ka mid a dadkaasina ay ugu jiraan qeybta caafimaadka daryeelka deg dega ah marka waxaa muhiima oon ku celcelinaynaa in weli caabuqii cudurkii uu ku jiro eh, uuna socdo uuna faafayo in dadka iyagu ay taxadar zaa'ida sameeyaan bulshadeena soomaalida in meel walba ay isugu imaanayaan caabuqa ay sankooda iyo afkooda xirtaan in la kala fogaado in markay guriga yimaadaan ama meel yimaadaan inay gacmaha iyo iska dhaqaan iyadoo sidoo kalena loo turayo dadka dhallinyarada ah aysan iskala dhiganin ay xusuusnaadaan dad badan oo waayeela ah inay cudurku u dhinteen ama uu leeyahay dhib jira halkaad hadda naga dhagaysanaysaan warbixintaas waa idaacadda k l y f m codka bulshada gobolka minnesota warbixintana waxaa suurtageliyey waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota intaan iyo kadib intaan mar dambe iska maqli doono waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo